barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan u wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddayada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado bisha novembarna waa sagaal iyo toban sanadka labada kun lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya ismaaciil xuseen fayriq farjar iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idinku hayno oo aad ku maqli doontaan idaacaddayada waxaa ka mid a qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada gaalkacyo oo ka hadlaya dareenkooda ku aadan ka qayb qaadashada barnaamijka dhallinyarada maanta iyo sida ay u arkaan runtii waxaan dhihi karaa waa meeshii ugu horreysay oo ay suurtagal igu noqoto in dhammaan ummadda soomaaliyeed ou codkaygu gaaro waxaan xusuustaa silsiladaasi aad bay i xuusa badneedo
waxaad kalood maqli doontaan warbaahintu saameyn nooce ah ayay ku yeelan kartaa kobaca ganacsiga markaad warkayga qaadaysay talooyinkii ka soo baxay midho dhalka ah wuxuu noqday in dadkii imanaya halkan iigu imanayay iyo kuwii dabadda joogayba inay anigi iidhaahdaan saa iyo saasa wax u jiraan halkaa wax ka bedel marka barnaamijkan dhallinyarada aad iyo aad baan ugu faa'iiday anigu iyo faa'iido weyn baan ka helay dhinacii heesaha ayaan iyana ka madhnayn barnaamijka
sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mid ah wararka caalamka
iyada oo aan la isticmaalin kelmadaha iscasilaad ama maamuska xayoobin ayaa haddana madaxweynaha dalka kuuriyada koonfureed ay maanta sheegtay in ay doonayso in ay xilka ka degto haddii golaha sare uu meel mariyo tallaabo arrintaas la xidhiidha waxayna sheegtay inay tallaabada ay mustaqbalka qaadi doonto oo ay ka mid tahay in ay soo gaabiso xilliga ay xafiiska joogayso inay u daynayso golaha sare go-aankan madaxweynaha kuuriyada koonfureed ay qaadatay ayaa yimi xilli ay dalkaas ka dhaceen mudaharaado ballaadhan oo looga codsanayo in ay xilka bannayso kadib markii xukuumaddeeda lagu eedeeyey fadeexado musuq maasuq
saraakiisha dowladda colombiya ayaa sheegay in shan ruux oo keliya ay ka badbaadeen diyaarad waday koob iyo siddeetan ruux oo ay ku jireen xubno ka tirsan koox dhinaca kubadda cagta ah oo ka dhisan dalka brazil taasoo ku burburtay dalka colombiya diyaaradda ayaa burburtay ka hor inta aysan gaarin garoonka caalamiga ah ee medelin ee dalka colombiya duqa magaalada medelin frederico guteres guteres ayaa u sheegay warbaahinta in uu kusii socdo halka ay diyaaradda ku dhacday oo ah dhul buuraley ah oo ku yaala bannaanka magaalada saraakiisha dhinaca saadaasha hawada ayaa sheegay inay heleen warka xaaladda deg dega ah ee diyaaradda abbaaro tobankii fiidnimo ee xalay waxaana sababta ay ku sheegeen kadib markii ay qabsatay cillad dhinaca korontada ah diyaaradan ayaa waday ciyaartooyda kooxda jiboquense oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee dalka brazil
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan iyada oo maalinta berri ah ay ku beegan tahay hal sano kadib markii uu hawada soo galay barnaamijka dhallinyarada maanta ayaan qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalooyinka soomaalida waxaan ka waraysanay sida ay u arkaan barnaamijkan waa kan wariyaha v o a ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq oo la kulmay qaar ka mid ah dhallinyarada halkaas ku nool bismillahi raxmaan raxiim anigoo magaceygu yahay axmed maxamuud siyaad axmed haadi jooga magaalada gaalkacyo barnaamijkan v o ee ururka ee dhallinyarada ku saabsan waa barnaamij fiican oo aan soo dhoweynayno haddaan nahay dhallinyarada gobolka mudug waa barnaamij wacyigelin ah waa barnaamij loogu talagalay dhallinyarada in ay fikradahooda iyo aqoontooda ay kusoo bandhigaan haddaan dhallinyarada nahay barnaamijkani waa barnaamij aan soo dhoweynayno aan ku faraxsan nahay fikirkeena iyo aaraadeena aan iskugu gudbinayno bulshada ku nool dunida oo dhan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdinaasir cabdullaahi jaamac oo ku nool magaalada gaalkacyo gaar ahaan gobolka mudug waxaa waxaa u arkaa barnaamijkaasi inuu yahay barnaamij aad u muhiim ah oo fiican oo loogu talagalay dhallinyarta in wax looga bedelo dhinaca isheeg hadday tahay ayadoo laga wacyigelinayo waxyaabaha xunxun oo ay bulshadu gaar ahaan dhallinyartu ay ku dhaqmayso sida inay tahriibka iyo waxyaabahaas kale marka waxaa dhihi lahaa barnaamijkaas waa barnaamij fiican waxaana waxaana ka codsanaynaa in naloo sii wado
anigoo ah cali maxamed shire ka mida dhallinyarada ku nool magaalada gaalkacyo barnaamijka dhallinyarada ee v o eda waa barnaamij aad iyo aad noo anfacay oo hadda ay ugu hor tahay idaacadaha caalamka saxaafadda caalamiga ah waa dhallinyar waa barnaamij ay ugu tala gashay oo aan soo dhoweynayno muhiimna noo ah aad baa u taageersanahay barnaamijkaas horumarkiisa inay hata xitaa v o edu sii waddo muddo dheer oo eer maaragtay inay sii waddo qayb baan u helnay waa waa idaacadda keli ah ee heer caalami ah dhallinyarada kaalin u gaar ah siisay idaacadaha kaleoo heerka caalamiga ah ma aysan siin ayadaa qodobkii koowaad haleeshay maaragtay v o a ibraahim cumar seef dheere waxa uu ku sugan yahay gobolka galgaduud gaar ahaan guriceel waxa uu ka mid ahaa dhallinyaradii hal abuurka kaga qayb gashay sheekadii gobaad waxa uu ka sheekeynayaa wixii uu ka bartay barnaamijka dhallinyarada maantay ee v o eda ka baxa runtii barnaamijkan dhallinyarada maanta dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed oo dhanba wuxuu noqday goob ay fikradahooda kusoo bandhigaan haddii ahaan leed hal abuurka iyo dhan kastaba tusaale ahaan xagga hal abuurka haddii aynu eegno waxaa dhihi kara dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo hal abuur ah oon codkooda cidina aanay maqli jirin waa meesha u suurtogeliday in ay hal abuurkooda kusoo bandhigaan tusaale anigoo kale inkastoan odhi jiray xilligaasi ka hor wax odhi jiray markii aan kasoo qaadno barnaamijkan hibada iyo hal abuurka silsiladii gobaad oo kale oo aan qeyb libaax ka qaatay runtii waxaan dhihi karaa waa meeshii ugu horreysay oo ay suurtagal igu noqoto in dhammaan ummadda soomaaliyeed ou codkaygu gaaro waxaan xusuustaa silsiladaasi aad bay u xuusa badneedo kolkii ay bilaabatay inankii yaxye baash markuu dhahayay waxaan idhi gobaadey jacaylkii ageddii shalay waa taad go-aankiio wacadkii margoysaye kalgacaylki gaaxdiyo ilmo gobo tiraahdiyo dareenkiina gaasiray baasaboor galbeed iyo magariig ayaa tiray runtii waxyaabaha silsiladda xiisaha u yaala waxay ahayd in dee dhallinyarta iyo hablaha mar ay warmaha maasada isku tumaatinayeen marna xagga odayaasha iyo lisriixayay aad baan u salaamayaa dhammaan halabuurka soomaaliyeed gaar ahaan akhyaartii aynu iskala qayb qaadanay silsiladii gobaad oo ay ugu horeyso inantii gobaad amre sharaf xuseen cabdi oo ku sugan sacuudiga iyo dhammaan hal abuurka kale ee silsilada ka qayb qaatay abwaan cali goox baan aad u salaamaya maxamed cabdi waxa uu barnaamijka dhallinyarada maantay ee ka baxa idaacadda u arkaa inuu yahay madal dhalinta kulmisa islamarkaana ay ku soo bandhigtaan dareenka ka guuxaya waxaan marka hor hambalya aan la wadaagahayaa barnaamijka sanad jirsaday markaan jawaabtaada guda galo waxaan is oran karaa wax badan oo qurux badan ayuu ka bedelay maadaama brograamkan uu ahaa brograam ka turjumahaya wacyiga dhallinyarada soomaaliyeed kuwa hal abuurka leh iyo kuwan hal abuurka lahaynba meel ay taladooduba ay ay isaga weersadaan marka waxaan oran karaa barnaamijkan wuxuu ahay barnaamijkii ugu quruxda badnaa ee abid soo maraa meel ay dhallinyaro soomaaliyeed madali ay afkaartooda ku gudubsadaan marka yacni soomaalidu sideedaba waxa waa dad wax ku dayda oo haddii wanaag loo sheego wanaag ka qaata marka waxaan oran karaa wanaaggii quruxda badnaa ee baxay kumanaan kun ayaa ku dayatay oo maanta keentay hal abuuryo kaleeto ay kuwa kaleeto ku bedelaan marka saasaan oran lahaa cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a warbaahintu waxay saameyn toos ah ku leedahay nolosha bulshada tusaale ahaan mid ka mid ah ganacsatada ku nool magaalada laascaanood ayaa ka sheekeynaya sida warbaahinta ama warbaahin laga sameeyey ay u horumarisay ganacsigiisa islamarkaana uu u helay talooyin wax u taray waryaheenna magaalada laascaanood cabdikariim olol ayaa la kulmay mid ka mid a dhallinyarada ganacsiga kuleh oo aan horey u wareysanay ayaa wuxuu sheegay in talooyin aada u fara badan uu ka helaya barnaamijka dhallinyarada waxauna ganacsi ku haystaa gudaha magaalada laascanood bismi illaahi raxmaan raxiim anigu waxaan ahay cabdikariin maxamuud ismaaciil ganacsadaha caanaha ku iibiya magaalada laasacaanood dhaayar baa la yidhaahdaa meesha magaceeda waana soomaali weyn Een, hadda ka hor cabdikariin halkan waad igu wareysatay Ee, rabadaantii bay ahayd inagoo aada u biisiya oo dadku ay aada igu ii- ii ii sugayaan oo safaf ugu jiraan caanaha inay iga qaataan marka talooyinka aan ka qaatay caanaha waxaa ka mid a ee meheradayda aan aada uga faa'iiday barnaamijka dhallinyarada waxa weeye talooyin badan oo laii soo jeediyey qaarar badan dadka qaar baa waxay igu yidhaahdeen saa iyo saa wax ka bedel saa wax ka bedel ma garanaysaa Ee, qaar baa iyo joogagii baa loo baahan yahay qaar baa maxay tihi bacahan iyo caagadahan aad ku shubayso ka daa ma garanaysaa marka talooyin aada u fara badan oo aan ku najaxay baan ka helay barnaamijkan dhallinyarada ee v o eda ka baxa maxaa toyeen wax midho dhalana waan ka faa'iiday oo dee waad arkaysaa meheraddii haddeer xaaladeeda iyo heerka ay marayso Een, barnaamijkana barnaamij aada u fiican oo dhallinyaro badan hamigeliyey weeyaan oo maxay ahayd toy waxyaalo badan marka barnaamijkan v- v o eda ee laanta dhallinyarada aada iyo aad baan ugu najaxnay fikirro fiican oo talooyina oo midho dhala oo meheradeeda ka muuqdana waa- waan ka helay sidaan caanahayga u sii hagaajin lahaa customer ugu raadin lahaa maxay tahay bannaanka uga keeni lahaa caano nadiif ay dadkan u heli lahaayeen Ee, maxay tahay qaar baa waxay ugu yidhahdeen duqsiga ka ilaali maxay tahay qaar baa igu yidhaahdo waa inaad joogag fiican iyo weelashaad hadda arkaysid halkaa yaalla Een, cabdikariin markaa waxaad leedahay fikraddeeda ganacsiga een, hal abuurnimadii iyo waxyaabihii aan ka helay talooyinkii iyo barnaamijkaasi dhallinyarada maanta sidaad uga faa'iiday marka wax badan buu ganacsigaagu ka bedelay oo talooyinkii aad markaad warkayga qaadaysay talooyinkii ka soo baxay midho dhalka ah wuxuu noqday in dadkii imanaya halkan igu imanayey iyo kuwii dibadda joogayba inay aniga i yidhaahdaan saa iyo saasa wax u jiraan halkaa wax ka bedel marka barnaamijkan dhallinyarada aada iyo aad baan ugu faa'iiday anigu iyo faa'iido weyn baan ka helay oo midho dhal ah Ah, sidoo kale qaar ka mid a dhallinyarada magaalada laascaanood ayaa waxay ka hadleen muhiimadda barnaamijka dhallinyarada maanta u lahaa waxayna qaarkood sheegeen in faa'iido fara badan ay ka heleen inta barnaamijkani socday bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa anwar maxamuud xaaji khaliif een, waxaan ka mid ahay dhallinyarada magaalada laasacaanood ee runtii barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o eda markuu hawada soo galay waxa uu aan ka faa'iidnay faa'iidooyin aada iyo aada u tiro badan een, oo saameyn nagu lah dhalinyaro ahaan waxaa ka mid a een, barnaamij- hibada iyo hal abuur ah, barnaamijka hibada iyo hal abuur oo runtii barnaamij aada iyo aada iyo aada u wanaagsan ah Een, ka dhalinyaro ahaan anagu magaalada laasacaanooda een, waxyaabahan ka faaidnay barnaamijka waxaa ka mid a inaan anagu een, midowno oo dhalinyaro ee ururo een, een, kala qayqaybsanaa ahaa inay ku midoobaan hal dallad oo urur kaasoo lagu qabtay jaamacadda nugaal een, midowga ardayda ee dhalinyaradaas ururada ah Een, waxaana een, fikraddan een, laga keenay markii maaragtay barnaamijka la dhageystay ee lala socday Een, sidoo kale een, waxaa iyana een, aanu ka faa'iidnay barnaamijyada dooda dhalinyarada sidai dhalinyarada u doodi lahayd ee looga doodi lahaa ganacsiga ama horumarka tahriibka sidii looga doodi lahaa iyo waxyaabaha lagu joojin lahaa marka runtii waxaan odhan kari lahaa een, barnaamijka dhalinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o edu waxa uu saameyn weyn ku yeeshay dhalinyarada anigu waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku xidhan kuwa dhegeystaanka ku jira sidoo kale araahda iyo fikiradeyda waa ka dhibtaa barnaamijka dhalinyarada maanta Een, waxyaabaha aadka ii xiisa geliya waxaa ka mid a markaan dhegeysto qof dhalinyaro ah oo la wareysanayo oo laga wareysanayo barnaamijka dhalinyarada maanta v o eda kaas oo hal abuur sameeyey ganacsi ama kaas oo hal abuur eh, hiddo ah oo maaragtay sugaan oo kale eh, isagu uu abuuray uu sameeyey Een, ama mid isagu gaadhay yool amaba wuxuu hiigsanayey deetna usoo bandhigay dhalinyarada isagoo soo marinaya barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o eda Een, kuwaas waxaan ka faa'iidnaa eh, runtii faa'iidooyin badan oo ay ka mid yihiin in qofkaas dariiqooyinku raacay si uu uga sheekeynayo ganacsigan oo kale si uu abuuray ama dhallinyaradina siday u midooday ama dhallinyaradina sidai ay maaragtay ay uga doodeen een, caqabad jirta tusaale oo kale ugu dambeyn maalin dhaweyd waxaan ka doodinay caqabado dhalinyarada magaalada laasacaanood ee ciyaaraha isku dila oo kalea dhalinyaro badan ba waxay ka dhiibteen laanta afka soomaaliga een, barnaamijkan dhalinyarada maanta waxay ka dhiibteen dood nin kastaaba qof kastaaba suu u arko barnaamijkan iyo maaragtay sidii looga gudbi lahaa caqabadahan iyo maxaa keena wax badan laga faa'idi karo Een, dunida caalamkana dhalinyarada joogta aanu ka dhegeysano runtii hal abuurkooda waxyaabaha markaa gu- aad aada uga faa'iidayso waxaa ka mid a inaad fikrad ka heshid
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dhallinyarada magaalada laascaanood oo u warramaya waryaheena cabdikariin olol haatanna dhinacii heesaha hees ay ku luuqayso fanaanadda khadradda ahir iyo cabdiqaadir jubba heestu waa anigu weli sidii baan
Thank you.
codkii khadar daahir cige iyo weliba fanaanka cabdiqaadir jubba wow hees anigu weligii sidii baan heestaas weliba qaraamiya oo dad badani aan filaya inay aada uga heleen haddaan intaas kaga nimaadno haatanna gebagabadii barnaamijka ayaan kusii dhownahay waxaan u baaqi doonaa nuur xasan bukhaari oo inoo haya wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca cayaaraha
kulanti wacan dhegaystayaal haddii aan ku horeyno diyaaraddu waday koob iyo siddeetan ruux oo ay ku jiraan dhammaan ciyaartooyda kooxda kubadda cagta jabaquens oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee dalka brazil ayaa ku burburtay magaalada medellin ee dalka colombiya diyaaraddan ayaa waday xubno ka mid ah tiimka reer brazil oo lagu waday inay kooxda atletica national ee dalka colombiya la ciyaaraan finalka koobka kooba sud americana maalinta arbacada booliska ayaa sheegay in koob iyo siddeetan ruux oo saarnaa diyaaradda ay ka badbaadeen oo keliya shan ruux xiriirka kubadda cagta koonfurta amerika ayaa ku dhawaaqay inay hakiyeen dhammaan ciyaaraha kubadda cagta si ay ugu murigoodaan geerida naxdinta leh ee soo wajahday tiimkaasi kooxda jabaquense ayaa la aasaasay sanadkii kunsagaaboqolsaddexiyotoddobaatankii waxay markii ugu horreysay usoo gudubtay kooxaha heerka koowaad ee dalka brazil sanadkii labada kun afar iyo tobankii iminkana waxa ay horyaalka brazil kaga jirtaa kaalinta sagaalaad tababaraha cusub ee kooxda inter milan stefano pioli ayaa helay guushiisii ugu horreysay tan iyo markii loo dhiibay xilka tababaranimo ee kooxda kadib markii ay xalay kooxdiisa afar gool iyo laba gool uga adkaatay naadiga fiorentina goolasha laba ka mid ah inter waxaa u dhaliyey weeraryahanka dalka argentiin mauro icardi halka kuwa kalena ay kala qaybsadeen brozovich iyo kandareva viola waxaa iyana goolasha u saxiixay ciyaartooyda kale ah kalinich iyo ilich ciyaar kale oo ka tirsan horyaalka talyaaniga ayaa iyana xalay waxay dhex martay napoli iyo sasowolo waxaana ciyaartaasi ay kusoo dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah inter waxa ay guusha ay ka badisay xalay ama ay ka gaartay fiorentina ay u dhaqaajisay kaalinta sideedaad halka napoli ay ku jirto kaalinta toddobaad horyaalka talyaaniga waxaa saddex iyo soddon dhibcood ka horkacaysa yuventus waxaa kusoo xiga kooxaha roma iyo milan oo isla leh min sagaal iyo labaatan dhibcood dhanka kale xiriirka kubadda cagta ingiriiska ayaa dacwad dhinaca akhlaaqda ah kusoo oogay tababaraha kooxda manchester united hose morino kadib markii uu caaga biyaha laga cabaharaatiyey isaga oo cadhaysan intii ay socotay ciyaar ay kooxdiisa axaddii la ciyaartay naadiga westham taasoo ku dhammaatay barbaro gool iyo gool ah morinoho oo uu garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinayay john mos uu siiyey kaarka casaanka ah ayaa wajahaya dacwaddii labaad oo kaga imaanaysa dhinaca xiriirka kubadda cagta bishii oktoobar ayaa sidaan oo kale garoonka looga saaray ciyaar ay kooxdiisu la ciyaartay naadiga banley dhegaystayaal xubintii isboortigana waa naga inta aad u mahadsan yahay nuur xasan bukhaari oo inala socodsiinay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha ka hor inta aynaan dhinaca suugaanta u gelin haddaan mid ka mid a wararka dib inoogu jalleeco iyadoo aan la isticmaalin kelmadaha iscasilaad ama maamuska xayoobin ayaa haddana madaxweynaha dalka kuuriyada koonfureed bagwing hay ay maanta sheegtay in ay doonayso in ay xilka ka degto haddii golaha sare uu meel mariyo tallaabo arrintaas la xidhiidha waxayna sheegtay inay tallaabada ay mustaqbalka qaadi doonto oo ay ka mid tahay in ay soo gaabiso xilliga ay xafiiska joogayso inay u deynayso golaha sare go-aankan ay madaxweynaha dalka kuuriyada koonfureed ay qaadatay ayaa yimi xilli ay dalkaas ka dhaceen mudaharaado ballaadhan oo looga codsanayo in ay xilka ka degto kadib markii xukuumaddeeda lagu eedeeyey arrimo maamus ama fadeexado musuq maasuqa la xidhiidha sidoo kalena saraakiisha dowladda colombiya ayaa sheegay in shan ruux oo keli ah ay ka badbaadeen diyaarad waday koob iyo siddeetan ruux oo ay ku jireen xubno ka tirsan koox dhinaca kubadda cagta ah oo ka dhisan dalka brazil oo ku burburtay dalka colombiya aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil oo inala socodsiinayay wararkii caalamka kuwoodii ugu dambeeyay dhegeystayaal markaana aan u weecanno dhinacii sugaanta waxaan idiin soo qabannay heestii booli iyo fanaanadii nimco dareen codkii fanaanada nimcadareenna waxa uu gabagaba u ahaa idaacaddeenii duhurnimo oo idinla socodsiinayeen ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah nuur xasan nuur buqaari farsamadu waxa uu ahaa maxamed cabdi xasan sandheere dhegeystayaal inta aan dib dambe ugu kulmi doonnaa hawada galabta afarta galabnimo waa v o a oo idin leh sidaa iyo duhur wanaagsan
Marketing.